بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaanu bilaabaynaa dersigeennii soddon iyo sideedaad ee kitaabkeennii adduraru lbahiya fi ma yalzamu almukallafa min alculuumi asharciya kitaabkaa dersigiisii soddon iyo sideedaad baa noo bilaabanaya dersigeennan wuxuu ka hadli doonaa fasalka jumcada wuxuu dhihi doonaa faslun fi ljumcati jumcada ayuu fasal u yahay haddaba fasalkaa intaanu intaanaan gelin waxaanu ka soo hadalnay oo a masaa-isha aan soo qaadanna ka mid ahaa shuruuddii iqtidaha oo ma'muumkiiyo imaamka laga rabay shuruudu shuruudu sixati alqudwa shuruudda la yidhaahdo shuruuddaas ayaanna kasoo ayaan ka soo hadalnay weeyaan waxaa la yidhaahdaa shuruudda waxaanu ku soo marnay oo ka mid ahaa imaamku waa inuusan ogaanin ma'muumku waa inuusan ogaanin imaamka salaadiisu inay burtay qof aad og tahay in salaaddii ka burtay ood amad hore u ogeed inuusanba weese qabin hadda imaam lagama dhigan karo waa inaadan ictiqaadin in salaadiisu ay burtay hadda qof aad ictiqaadsan tahay inaan salaadi u jirin laguma xidho karo waa inuusan ahaa aadan ictiqaadin qadaheedu wujuub inuu ku yahay qof aad aaminsan tahay salaada qadaheeda laga rabaana laguma xidhan karo waa inuusan mashkuug noqon imaamku hadduu noqdo mashkuug imaamka aad ku xidhanayso ma imaam baa mase waa ma'muum aad kala gara weydo qofkaani laguma xidhan karo qof ummiya qof ah oo masalanba faatixada aan sixi aqoon ayadoy faatixada adiga kuu fiican tahay akrinteedu kuma xidhan kartid ilaa inaad isla mid noqotiin mooye shuruudda waxaa ka mid ah ninka oo kale gabarh kuma xidhan karo laakiin gabadhu nin waa ku xidhan kartaa haddaad qof dumara inta nin u malaydo masalanba aad ku xidhato ilay hadda adduunyada waxaa la sheegay gabarh salaad bixday baa la sheegay weeyaan meel ciid lagu tukanayay majahli baa u geeyey oo nimankii macnaha waxaa la soo saaray waxa weeye la tukanayaan xitaa hadday taasi dhacdo adoo horta og ma ku xidhan kartid baa la yidhi haddii laakiin ad aad ku khaldanto oo kabacdi arrintaasu ay caddaato oo kuu caddaato baa la yidhi muxuu samaynayaa acaadaha salaadda waa soo celinaa weeyaan waxaa la mid a qof gaal gaalnimo ku sugan gaal hadduu asna ku khiyaano oo ay kuu caddaato qofka aad salaada ku xidhatay inuuba gaal yahaba ama nin waalan oo meel iska taagan baad inta u timaysir waa nin fiican salaadeed ku xidhatay waxaa kuu caddaaday inuu waalan yahay mar hadday sidaasi kuu caddaato isagana waxa weeye salaadda waa soo celinaysaa weeyaan waxaa la soo reebaa qof baad salaad ku xidhatay salaaddii markii laga baxa buu yidhi ma weese qabin ama wuxuu yidhi janaabaan qabay ama waxaa la ogaaday inuu nijaaso khafiye ah ku sugneed ama ragcadii shanaad inuu u taagnaa salaadda marka laga baxa kabacdi hadday arrintaasu caddaato taa adiga dhib kuu geysan mayda weeyaan dhib kuu geysan maydaa la yidhaahdaa marka labada qofood oo salaadda isku isku xidhanaa waxaa shardi ah waa inaan ma'muumku imaamka ka hor marin nabigeennu wuxuu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam imaam sidiisa waxaa loogu talagalay in lagu daydo yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam nabiga saasuu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad imaamka la simanto waa karaaho laakiin xaaraam maaha wax yar baa laga dib maraa haddaad laba qofood tihiin hadduu nin iyo nin wada tukanayaan dhinaca midig buu istaagayaa masalan ba imaamka ka istaagayaa laba kaliya hadday yihiin hadduu mid kale yimaado dhinaca bidix buu asna istaagayaa imaamkiibaa wax wax yar hor maraya oo hal tilaabo ama iyagiibaa dib baraya taasaana fadli badan hadday laba nin yihiin oo ku xidhanaya imaamka gadaalkiisa istaagayaan dumarku mar walba iyagu ragga gadaal oon bay ka istaagi karaan lama silmi karaan weeyaan waxaa kaloo la yidhaahdaa qaabka imaamka loo tartiibinayo sufuufta haddaan sabqi imaanin oo ilmuhu hore usoo hormarin nimanka qaangaarada horaha la mariyo ilmahana gadaal baa la taajiya dumarkuna waa kasii dambaynaya haddii dumarkoo kaleeto gabarh kale imaam u noqonayso gabadha imaamkaa hore istaagi maydee dhexda oonbay istaagtaa dad macnaha dhar aan haysan hadday salaad isku xidhanayaan isagana bartamuhu istaagayaa weeyaan waxaa marnaba ee macnaha aan habboonayn maamuumku inuu keligii meel istaago ma habboona waa inuusan keligii meel istaagin baa la yidhi ma'muumku oo uusan gooni u istaagin ee safka iyadoo lagu jira hadduu yimaado waa inuu safka soo galaa weeyaan kali u istaaggaa yacni waa la diido weeyaan waa inuu safka soo galaa baa la yidhi maxaa yeelay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markii ou arkay saxaabi nebi moxamed oo tukanaya u yimid calayhi salaatu wasalaam oo rukuuc ku jira baa la yidhi bakrata nufayc ibnulxaaris abi bakra saxaabiga la yidhaha buu ahaa nabigu usoo galay calayhi salaatu wasalaam wannabiyu raakicun nabiguna rukuuc buu ku jiray baa la yidhi fa rakaca qabla an yasila ila safi baa la yidhaahdaa safkii intuusan soo gaadhin ayuu inta salaaddii xirtaba iska rukuucay salaaddii markii laga baxa nabi moxamed loo sheegay calayhi salaatu wasalaam nabiga ilaahayow saxaabigaasu safka isagoon soo gelin buu salaaddii tukaday nabigu muxuu ku yidhi saxaabigaa saadaka allaahu xirsan walaa tacud buu yidhi dadaal allaha kuu siyaadiye haw laaban nabigu ma odhan salaaddii waa kaa burtay laakiin arrintaas dib hougu laaban baa la yidhi safka inuu soo gala weeyaan waxaa la yidhaahdaa haddii uu waayo safka meelow ka soo gala muxuu samaynayaa weeyaan haddii uu safka horta meel ka heli karo meeshaasuu soo gelayaa weeye meel bannaan buu arkay laakiin saf baa ka sokeeya sufuufta waa dillaacin karaa meeshaa hoosii gudbo meesha bannaan buu buuxinayaa oo iyagaa taksiir sameeye meel hadduu waayo wau xidhanayaa salaadda waxaa loo sunneeyaa qof inuu soo jiido laakiin shuruud baa loo xidhaa qofka uu sidaa usoo jiidanayo waa inuu qof xora yahay qofkaasi safka laga soo jiidayo waa inay labo iyo ka waa inay laba ka badan yihiin oo asagaa ilaa karaaha ka ka cararaya eh inuusan karaaha kale qof guridaynin wey qofka aad soo jiidayso inuu kaa aqbalaya waa inaad malaynayso ee qof aad ogtahay inuusan kaa yeelin oo ama dhib idin ka dhexeeyo ama ma ahanee jaahilnima ku sugan tahay ba ha soo jiidinba weeyaan waa qofka markaa sidaa garabka dhabarka usoo qabanaysa uu kusoo raacayo waxaa shardi ah qiyaam in lagu jiro waxaa kaloo shardi ah markaad salaada xidhata kabacdi shantaa shardi baa loo xidha nabigeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam midkiin hadduu yimaado ee uu qof waayo markaa macnaha safka qof kale ha ka soo qaata buu yidhi kaasuu maciisaa istaaga weeyaan marka shuruuddaas baa macnaha waxa weeye shuruuddaasaa loo xidhaa weeyaan imaamka waa inaad mar walba xaaladdiisa la socoto waa inaad u jeedo ama aad maqlayso weeyaan hadda maqlidda haddii lagu kaaftoomi lahay adduunka meeshii layska maqlayo oo dhan waa okay la dhihi lahaa dadkuba jamaacada iyo ducada iyo meesha ma imaadeen qof walba adduunka kan jooga waxa weeye ee maraykan joogaahi kan soomaaliya joogo inta khadka ku xirtuu la dukan lahaa maqlid kaliya lagu kaaftoomin maayo waa in itisaal la helo weeyaan hal masjid hadday ku wada jiraan waa ka soo hadalnay hadday dhul bannaan joogaanna imaamka iyo ma'muumka inta u dhaxayda saddex boqol waa inaysan ka badan qof baa wuxuu macnaha masaladaa markuu maqlo wuxuu ku jawaabay wuxuu soo qoray masalanba waa qofaan masalada fahmin ciidaha aad baa loo badan yahay ka warrama culimo ilaahay hadda ciidda haddii la bato oo safka dambe dadka ka sii dambeeya imaamka ou saf walba safka ku xigaa loo xisaabinayaa masalanba safka labaad saddexaad shanaad kan ugu dambeeya qolada ku sii xigta saddex boqol oo dhudhun waa inaysa u kala xagaynin weeyaan laakiin haddaad tira magaalada meesha u dambaydan istaagaya lagama yeelayo adigu shuruudahaasoo dhan baa la soo shardiyey shuruudahaasoo dhan xitaa haddii inta udhexayda baabuur marayso jidka dhinaciisaasuu qofkii taagan yihi imaamkii dhinacaan buu taagan yahi qiblada xigta dhib ma leh baabuurka hadduu in rabo inta udhexayda ha maro salaadda way isku xidhan karaan weeye ilaa shuruuddii shal aan ka soo hadlayna haddii la helo waa okay weeyaan waxa kale oo la yidhaahdaa markaad imaam sidiisa salaad ku xidhanayso nabigeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qol xidhan baan ku tukannaa ciidda maqal kale ah haa surayr sidaasu oo walaalkaasu soo qoray yacnii qol xidhan waa midda la diidayo weeyaan qolkaan haddii la heli karo albaab furan oo sufuufta meel looga jeedo xariir ah oo markaa safkii socday oo imaamka u jeeday oo gudaha ku jira haddaan la heli karin sax weeyi oo qolka uu iska xidhan yahay ma la ogolo weeyaan waxyaabaha la diidaa bay ka mid tahay maxaa yeelay qolka haddii albaab hore u furan yahay oo albaabkaasuna imaamkii kusii aadan yahay ood imaamkii waxa weeye u jeedo ama safka qof ka mida haddii loo jeedo lala xiriiri karo inta kale waxay fiirsanayaan kaasay fiirsanayaan laakiin qolal inta la yska galo samaacadda kaliya loogu xiro waa waxyaabaha la diidayo meel la yskala xiriiro sax oo rasmi ah dhawaqii ha la hayo ha la ogaado imaamku markuu rukuucayo ha la ogaado markuu sujuudayo laakiin haddana waa in la helo albaab furan oo lagala socon karo oo dadkan ku jira qolka oo mathalanba dumarka ah qof ka mida sufuufta waa inay heli karaan weeyaan nabigeenna waktigiisa calayhi salaatu wasalaam qolal kala xidhan dumarku inta qol xidhan gooni la geliyo oo nabi moxamed waxa weeye xataa muballiq meel u taajiyo codka maqashii ma odhan jirin bal masjidka ayagoo u jeeda markaa sufuuftu ay macnaha rukuucayaan ama sujuudayaan ay nabiga la tukan jireen kitaabkuna shuruuddaas ayuu u xidhan weeye waxaa kaloo shardi ah niyada ilaa nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam inama alacmaalu binniyaat ayuu nabigu leeyahy acmaashu waa niyo haddaan niyada xidhashada la helin oo imaamka inaad salaad ku xidhataba aadan niyeysan hadda wax ku ansaxayaa ma jiraan marka shuruud badan bay leedahay kutubaha kalena waa noogu iman doonaane ilay duruustu halkaa dersi kaliya maan casharaduye taa halkaa ayaanu uga gudbaynaa weeyaan halkaas baan uga gudbaynaa dadka naftoodu way kala xaq leeyihiin sida imaam loo noqonayo ayaa xitaa lagu kala horreeyaa baa la yidhaahdaa oo imaamkii naftiisii ayaa macnaha xataa loo kala xaq leeyaha weeyaan waxaan gelaynaa jumcada ilaa shuruud badan buu iska ay iska lahayd macnaha waxa weeye iqtidaha waanu soo qaadanay inteeda badan waxaa ka mid ahayd salaadoodu inay labada qofood tawaafuq in la helo oo nadmigeedu isku mid noqdo waxaa jira dad aan safiinaha kusoo marno iyagoo aan isku xidho karin aadan ku xidho karin mathalanba ninkii inuusan gabarh ku xidho karin khunfaha inuusan ku xidhan karin yacni waxa weeye waa soo marna weeye khunfaha inuusan khunfo kale ku xidhan karin kuwaasoo dhan ba ka mid ah faslun haadaa midkaanu faasilun mid wax kala saara weeye fi ljumcati jumcada ayuu u fasal yaha weeyaan faslun haadaa midkaanu faasilun waa mid wax kala saara fasalkaasoo fi ljumcati jumcada dhexdeeda ahaaday halkan waxaanu ka bilaabaynaa jumcada salaada la yidhaahdo jumcadu waa salaadaha la tukado salaada ugu fadli badan jumcadu waxa weeye salaadeedu salaad duhur oo lasoo gaabsho maaha waa salaad sideeda nabi moxamed looga soo gaaray calayhi salaatu wasalaam jumcadu waa salaadaha salaada ugu fadliga badan maalinkeedu waa sayidul ayaam nabi moxamed siduu noo sheegay waa maalmaha maalinka ugu fiican jumcadu saacatul ijaaba ku sugan waxaa la yidhaahdaa jumco wax ku magacaaba waxaa ugu horreeyey kacab ibnu lu'ay dadka isagaa ku kulmiyey mako oo u khudbeeyey wa bashara bimabcathi nabiyi sala allahu calayhi wasalam oo markaa u sheegay nabi moxamed in la soo saari doono waxaa kaloo la yidhaahdaa jumcada maalinkeedu markii carafa laga soo gudbo asagaa maalmaha maalmaha ugu fadli badan habeenkeeduna laylatulqadarka marka laga reebo habeenada asagaa ugu fadli badan haddii la yidhaahdo maalmuhu siday u kala fadli badan yihiin maalmaha ilaahay ma sinna maalmaha ilaahay waxaa ugu fadli badan maalinka yowmu carafa waxaa ku xiga maalinka jumcada waxaa ku xiga ciidul adxaa ilaahay hana gaadhsiiyo waxaa ku xiga maalinka ciidulfitriga ilaahay nabad hanagu gaadhsiiyo habeennada haddii la yidhaahdo habeennada waxaa ugu fadli badan dhammaantood laylatulmawlidi ashariif sala allahu calayhi wasalam dhalashadii wanaagsaneed mawlidkii sharafta badnaa ee nebi moxamed habeenkou dhacay oo nebi moxamed dhashay waxaa ku xiga laylatulqadri laylada la yidhaha laylatulqadriga oo ramadaanka ayaa ku xigta weeyaan waxaa ku darajo xiga laylada jumcada waxaa ku xiga laylatul israa waalmicraaj weeyaan habeenkii nebi moxamed la dheelmiyey ee macnaha waxa weeye samaawaadka loo koriyey ayaa ku xiga weeyaan waa annaga markiina loo fiiriyo wa amaa binisbati linabiyina moxamed sala allahu calayhi wasalam haddii laakiin nebi moxamed loo fiiriyo habeenkuu ilaahay la soo kulmay oo la dheelmiyey ayaa afdalu layaali baa layidhi habeenkaasaa habeennada ugu fadli badan dhinaciisa jumcada fadligeeda waxaa ka mid a waxyaabaha lagu wariyey waxaa naarta laga xoreeyaa lix boqol oo kunoo naar u sugnaataa jumcada habeenkeeda naarta laga xoreeya qofkii jumcada dhinta ama habeenkeeda dhinta qabriga fidnadiisa waa laga dhowraa qabriga cadaabtiisa waa laga dhowraa waxaa la siiyaa ajru shahiidin baa la yidhaha fadligeeda taasaa ka mid a fadligeeda taasaa ka mid a weeyaan jumcada waa maalinkuu ilaahay nebi aadan abuuray waa maalinka qiyaamadu dhici doonto waa maalinka ya'danu liahli ljanna fii ziyaarati malaa'igtu yowmulmasiid ay u taqaanaa maalinkan waxaa ku sugan jumcada saacatul ijaabo qofkii ilaahay waafajiyo ilaahay uu ka aqbalayo oo nabi moxamed noo sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo la yidhaahdaa nabigeennu wuxuu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam maalmaha aad maalmihiinna waxaa ugu fadli badan jumcada ee fa akthiru salaata calaya badiya sallinta aad igu sallinaysaan badiya ilaa caawo kale hadda waa jumca weeyaan iyo berri oo kaleba waa in salliga rasuulka la badiyo calayhi salaatu wasalaam ilaa saddex boqol habeenkii la akriyo maalinkiina saddex boqol ugu yaraan weey waa in la badiyo ilaa nabi moxamed baana yidhi salligayga badiya calayhi salaatu wasalaam jumcadu marka wanaagyaalkaasoo dhan bay leedahay jumcada salaadeeda in la tukadaa waa waajib aayad qur'aanka waxaa ku jirta suurad dhan oo la yidhaahdo suuratul jumca ayaa loogu magac daray suuraddii jumcada jumcadaa lagu dhex sheegay yaquulu allahu subxaanah yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwa ilaahiy rasuul rumeeyow idaa nuudiya lisalaati min yowmi aljumucati fascow ilaa dikri illaah kuwa ilaahiyo rasuul rumeeyow haddii salaada laydinkugu yeedho maalinka jumcada dikriga ilaah u soo soo aada oo soo baxa ayuu ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala wakhtigaas ka bacdi baaca xitaa lama ogola jumcada aadaanka dambe markuu dhaco ka bacdi wax dambe oo la samayn karo jumcada ahayn lama arko wuxuu nabigeennu dhihi jiray sala allahu calayhi wasalam laqad hamamtu an aamura rajulan yusallii binnaas waxaan damca buu yidhi nin inaan faro dadka tukiyaa oo asxaabta ka mid a humma uxariqa calaa rijaalin yatakhallafuuna cani aljumcati buyuutahum oo dadka jumcada ka haraya oo kadib dhacaya dab inta qaato guryaha inaan ku soo gubo ayaan damca buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam rawaahu xadiidkaa muslim baa wariyey wuxuu kaloo nabigeennu dhihi jiray layantahiyanna aqwaamun can wadcihim aljumucaat ow layaktimana allahu calaa quluubihim uma layakuunanna min alkaafiliin dadka jumcooyinka iskaga tegaya arrintaa way joojinayaan jumco ka tegidda ah haddii kale qalbigoodu ilaahay xiraya markaasi waxay ka mid noqonayaan dadka kaafiliinta la yidhaahdo oo ilaahay ba halmaamay saddex jumco qofkii ka taga ou yidhi nabigeennu tahaawunan fududaysi daraaddeedna uga taga weeyaan dabaca allaahu calaa qalbi ilaahay qalbigiisa wow xidhaa oo khayrka ayuu ka daboolaa jumcada qofka isagoon cudurdaar lahayn ba iskaga taga faqad nabada alislaama waraa'ahu ba xadiis kale ahaa islaamkoo dhan dhabarkiisoo ka tuuray weeyaan marka jumcada arrinkeedu ma sahlana jumcada waxaa la farad yeelay nabigeennu calayhi salaatu wasalaam maka intuu joogay laakiin nebi moxamed maka intuu joogay dadka jumco uma bilaabin sababtuna waxay ahayd waxay ahayd baa la yidhi arrimo badan baa ku sugan bay culummadu leeyihiin maadaama rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam intuu maka joogay jumcada la jireeyey nabi moxamed muxuu u tukan waaye ilaa madiina lagu bilaabaye wuxuu iskaga dhaafay baa la yidhi oo laga yaabaa cadadkii loogu talagalay ayaa meeshaa laga helinin waxaa kaloo laga yaabaa dagaal iyo dhib baa jiraye jumcadu in dadka loo muujiyaa la rabaaho shicaarka la muujiye eh meel lagu muujin karaa la waayey jumcadii ugu horrayday oo islaamka muslimiintu ay tukadaan asxaabta nebi moxamed ay tukadaan ilaahay raadiha ka noqdee waxay ka dhacday bilmadiinati almunawara magaalada la nuuriyey oo nebi moxamed lagu nuuriyey aqaamaha ascad ibnu zuraara waxaa jumcadaas oogay ascad ibnu zuraara saxaabiga la yidhaahdo oo magaalada madiine joogay weeyaan intaan nabigu madiine tegin ayaa lasii bilaabay bibaqiici alkhudaymaat meesha la yidhaha buu ka oogay sababtuna waxay ahayd nabigaa wuxuu diray saxaabi la yidhaahdo muscab ibnu cumayr ayuu yidhi madiino aado dacwadi iyo diinta iyo dersiga halkaa ka bixi nasiibkaas ka warran nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabiga oo u diray dadka inuu diinta gaadhsiiyo aad bay u nasiib badan yihiin haddii adiga naftaada diinta faafinteeda uu kuu diro inta sheekhaagu dersiga iyo diinta xaqaa ku baro aad bay nasiib u tahay weeyaan dadka sidaas baa diinta markii la baro loogu diri jiray nabigeenna calayhi salaatu wasalaam saxaabigaas buu diray madiina u diray rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa amarahu an yuqiima jumca markaasuu nabigu wuxuu faray jumcada halkaa in laga oogo muscab ibnu cumayr wuxuu ku soo degay saxaabiga la yidhaahdo ascad ibnu zuraara oo toban iyo labadii nuqabad ahaa ka mid ahaa markaasuu yidhi jumcada waa inaan oogno wa amarahu an yatawalla salaata binafsihi baa la yidhi jumcadii ugu horrayday oo islaamka laga asaaso magaalo aan madiine ahayn jumcatu juwaafa qaryatun min qura albaxrayn magaaladaasi ka dhacday baa la yidhaahdaa jumcadu gaal ku waajibi mayso aakhirabaha loo cadaabee saqiirna ku waajibi mayso laakiin ilmaha yaryar aabbahood iyo waalidkood iyo hooyadood baa faraya toddoba sana markay gaadhaan toban sana hadday markay gaadhaan jumcada dukan waayaanna darbu ta'diib baa ilmaha la garaaca darbu ta'diib xoogaa yaroo edbina ee dhaawac loo geysan maayo qofka waalan jumca ku waajibi mayso maxaa yeele miirba ma lahan weeyaan miirba ma lahan weeye marka waxa weeye maalmahan dambe aad waxaa u badata baa la yidhi dadku inay habeenkii soo jeedaanoo jumcada ay markaa ka hurdaan oo jumcadii iyo kulli ay salaad subax ka hurdaan jumcadii ka tagaan waa ku dambaabayaan weeye maxaa yeele cibaadaadka saa in looga taga lama ogola ruuxa musaafirkaa jumca kuma waajibto salaada subax intaysan dhalan ka hor hadduu magaalada ka baxo jumca ku waajibi mayso laakiin salaada subax ka bacdi qofku inuu safar u baxo ma bannaana hadduu rabo safarkiisu ha noqdo safaru daaca ama waajib ama sun duusan waddadu kasii maraya kasii helaynin weeyaan qofkii ka safra meesha jumcada laga oogayo meelow aadaanka maqlayana taga fa yajibu calayhi sacyu ilayhaa baa la yidhi qofkii meel magaalaha baa la rabaa meel aan magaalaha hayn dega baadiyaha beeraha meelaha iska degan waxa weeye ama magaalo yaroo dadka jooga ay yihiin labaatan qofood iyo shan qofood iyo lix qofood jumco ku waajib macnaha waxa weye waajib ku noqon mayso cadadkii baan lahaynin hadda maanta waxaan ognahay afartii qofood oo meel isla joogtaaba dad baa waxay u iftoodeen haddii annagoo shaqaynayna ka warran jumcadiina ma aadi karnee afartiina shaqaynaysa isku leexda iska tukada shan shan iskugu leexda kuwa iskoolka jooga iyo kuwa shaqada jooga iyo yacni waxaasba hadda ummaddii loo iftoonayaa weeyaan jumcadii shacaarkeedii oo dhan baaba la baabiiyey jumcadu waa in la helo cadad gaaraya adilada saxda ahoo sugnaatay oo nabi moxamed ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam ilaa afartan qof oo dad gaaraya waa in la helo oo meesha degaan ka dhigtay weeyaan oo meesha degaan ka dhigtay walaa tajibu ljumcatu calaa macduurin bima yucdaru bihi fi tarki aljamaaca jumcadu waajib kuma aha asbaabta jamaacada looga tegi karo qof cudurdaar ah haysta yacnii qof maqnaan karaba oo maxaa ka mid ah masalan babmadarka oo kale iyo dhooqadii iyo roobkiibaa da-aya iyo waxyaabahaasoo kaleeto oo roob baa aadu da-aya mana uu heli karo wuxuu ku yimaado jamaacadiibuu ka maqnaan karaa jumcadiina wuu ka maqnaan karaa ama riix wuxuu cunay shay riix u saaxiiba kariiha ah oo uusan uga qasdin jumcada inuu ku rido ama rukuub laa'iqu ohu soo raaca ayuu waayey socodna ma awoodo ama waa indhooloo ma haysto waxa weeye qaa'id soo wada ma heli karo yacnii kuwaasoo dhan baa ka mid ahaa acdaarta waxaa ka mid ah mayd buu masalanba diyaarinayaa ama ou qaaday ama wax ka duugayaa weeyaan waxaa kaloo acdaarta ka mid ah xabsi oo kale ayuuba hadda ku jiraa weeye afartan qofood oo degaanka ah haddii xabsi la yskugu geeyo afartankii waa kaamilee meeshooday ku tukan karaan weeyaan markaas ile waa dhammaystirmeene kaamil bay noqonayaan weeyaan marka shuruud badan iyo qaybo badan bay culammadu uga hadlaane waa kan kitaabkii faslun fi ljumcati jumcada ayuu fasal u yahay hiya jumcadu fardu caynin waa fardulcayni weeyaan farducayn waxaa la yidhaahdaa shayga qof walba gaar ahaantiisa looga rabo hiya jumcadu fardu caynin fardulcayn weeyaan cinda ijtimaaci sharaa'idihaa shardiyaalkeeda kulankeeda agtiisa fardulcayn bay noqonaysaa haddii shuruuddii loogu talagalo la helo waa farad faradkaasuna kifaa'i maahane waa fardulcayni weeyaan wa sharaa'idu sixatihaa jumcada ansixiddeeda shuruudda loo xiro sittatu ashyaa lix arrimood weeyaan jumcadu inay ansaxaydo kale ah shuruudda loo xirayo waa ilaa lix shardi baa lagu leeyahay weeyaan yacnii shuruuddaa haddii la waayo jumcaba ansixi maydo jumcaba ansixi maydo weeyaan waa in shuruuddaa la helaa qofka markay jumca ka ansaxayso sharaa'idana waa noo imaan doontaa shuruuddeeda waa kuwa hadda lasoo wado weeye shuruuddaas markii la helay jumcadu waajibtaa baa lagu yidhi shuruudda ansixiddeeduna waa lix alawalu midka koobaad iqaamatuhaa jumcada oogiddeedaa la shardiyaa fii abniyatin dhisasyaal abniya dhismo dhexdeed laga oogo misran magaalo weyn kaanad ahaataya abniyadu ow qaryatan ama tuulo yar ahaataya abniyadu jumcada sideedaba meesha laga aas-aasayo waxaa shardi ah in ay noqoto macnaha waxa weeye magaalo inay noqoto weeyaan ama beled ha noqoto ama qarya ha noqoto ama misra ha noqoto yacni tuulo yaro oon dad joogin lama rabo weeyaan meel waxaan rabaa aan aan dhisnayn lama ogola abniya waa in la helo weeyi waa inuu meesha lagu oga ama ha noqoto dhul bannaan ama ha noqdo masjid ama ha noqdo madraso ilaa iyada shardi uma aha meel ictikaaf ku ansaxa shardi loogama dhigin waxaa shardi looga dhigay magaalo dhisan in la helo weeyaan waa in la helo abniya meel dhisan waa in la helo haddii aan abniyo la helin ee dadka reer guurayga ah ee aqaladooda dhista ama teendhooyinkooda dhista hadday meel inta degaan boqol qoys isku timaado oo isku soo naqraacay ee markaasay dhahaan annaguna jumcaan asaasaynaa may ma jirto weeyaan ma aha dadkii loogu talagalay magaalo la degan yahay oo dhisan baa la rabaa magaalo la degan yaha baa la rabaa weli jumcadii baan ku jirnaa dersiga kalean uga hadli doonaahe halkaas waxaa noogu dhammaaday dersigii soddon iyo siddeedaad ee aan uga hadlaynay jumcada ilaahay ha nagu anfaco saacatul ijaabadeedana ilaahay hana siiyo haadaa wabillaahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu